wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay munaasabad lagu xuseeyey maalinta caalamiga ah ee dhibtirka xanuunka isku furanka haweenka munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka xildhibaano ka tirsan labada gol ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mas-uuliyiin ka socda hay-adaha caafimaadka ururada bulshada rayidka dhakhaatiir iyo haween ku waxyeeloobay xanuunkaasi xanuunka isku furanka oo xaalad caafimaad oo dhibaato weyn ku haysto haweenka gaar ahaan marka aysan helin daryeel caafimaad oo ku filan xilliga umusha ayaa laga wada hadlay intii ay socotay munaasabadda qaar ka mid a haweenkii hore uga dhacay xanuunka ayaa goobta ka sheegay waaye aragnimada iyo dhibaatooyinka ay kala kulmeen runka in badan aan la tacaalayay aan la xanuunsanaay bulshadana aanla soo gelaynin aan xanuun awgeeda dhammaan ehelka iyo qaraabadeeda hoobao igu dheeriyeen waxaana degnaay dhosgurceel halkaan waxaan u imaaday caafimaad waxaan dhalay afar caruur laba ka mid a ayaan ku noqday isku furanka sidoo kale socodkii iyo nolosha saameynteydii dhammaan aan hooyey xajigaan ilmaha isku dhalana sidoo kale aan ku kala tagnay alxamdulilah maantana bulshadeena waan ku dhex jiraa caafimaadkeygii horena dib ayuu iu soo noqday sidoo kale maxaa lahay sheeg dhammaan gabdhaha soomaaliyeed meel walbay joogaan goobaha caafimaad inay aadaan wasiir dowlaha wasaaradda oo khudbad ka jeedisay munaasabadda ayaa tilmaamtay in xanuunkan isku furanku yahay calaamado ka mid ah saboolnimada iyo caqabadaha ka jira helidda adeegyada caafimaadka hooyada iyo dhallaanka waxay intaasi ku dartay in wasaaraddu ay xoojinayso dadaalada lagu yareynayo xanuunka iyadoo la korinayo xarumaha bixiya adeegyada caafimaadka hooyada iyo dhallaanka soomaalida haddii muxuu ahaa ee iskaashato wax kasta waa gaaraynaa fistula waxaa dhibka waxaa keenaayo gabdhaheena waxay ku dhalaan rural area meelo aada u fogfog baabuur la gaari karin maxaa keenaayo fooshoo dheeraato inta leeda hooyada waa dhalaysaa sug waqtiga ku dheeraynaysaa laakiin hadday joogto gabar tababaran markay aragto situationka inuusan fiicnayn waxay leedahay haye ha la qaado baaburay hore kasoo saaraysaa marka waxaan rabnaa gobol iyo tuulo iyo degmo iyo inaan u heli karno gabar muxuu ah kaadirid neris iyo midwife sida hadda midwifeka saddexda kun neeriskana inaan saas usoo kicino maanta waxaan rabnaa slogankan inaan qaadano oo ah gabdhaheena inaysan muxuu ahaa aysan muxuu ahaa dayaxxumo aysan nooga dhimanin aysan nooga muxuu ahaa fistula nooga dhicin inaan ku dadaalno gabdhahana waxaan cod dheer ku leeyahay haddaad isku aragtiin calaamadihii maanta oo dhan laga dhawaajinaya inaad isbitaalada la soo xiriirto